oo bisha febraayo tahay saddex iyo labaatan kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan waxaanu joognaa magaalada gaalkacyo waxaanu la joognaa nin oday ah oo ka mid ah ama ugu horeeya ragga taariikhda mudug laga waraysto magaciisana la yidhaahdo warsame cilmi xasan dalgaleedta ku magac dheer aadna looga yaqaan gobolka mudug ninkaa odaga ah ayaanu maanta waxaanu ku warsanaynaa guriga guddoomiyaha xoghayaha gobolka aanu ka warsanayno taariikhda uu u dhuun daloolo ee ku saabsan hobyo iyo mudug iyo wixii ka dhacay oo taariikh ahaa la isweydaarsaday sadanooyinkii hobyo tii boqor cismaan hobyo iyo daraawiish talyaani iyo hobyo albuuriya wixii ka dhacay arrimo caynkaas ah ayaanu kusoo qaadi doonaa bal adeerkay warsame waxaan codsanayaa inuu noo bilaabo isagoo ka bilaabaya sidii ay ku asaasantay keenadiid siduu ku asaasay hobyo
sidii u keenadiid ku aas-aasmay anigoo taariikhii aan dhigmadii ay xoogaa iga maqan tahay waata
hor iyo baato waxaa yimid keenadiid cali yuusuf ma ah waa keenadiid Okay.
cali yuusuf aabihiis aabihiis waata wuxuu la yimid doon doontaa waxuu ku watay dhar iyo timir iyo beriid iyo sonkor iyo tobaakaayo bahal yidhaha tobaako tabaako Mhm, soomaalida cunto waata
hobyuu soo degay waata hobyo magaalo ma aha markaas waata waa xeeb waata daar ma leh waata guri ma leh waata waa ceel laga cabo magaciisa la yidhaahdo qoolle qoole ceelka magaciisa qoolle la yidhaahdo waata ceelka ku xigana waxaa la yidhaha deebley deeble waata labadaa ceel oo dadku ka cabo shicib weynaha ah ahe ayuu asagu xeebta soo degay waata
laba dharaarood yuu badda yeelay oo uusan soo dhaadhicin waata doonta baroosay leedahay loo dhiga loo dhigo aha.
labadaa dharaarood haddii uu joogay oo wax u yimaada uu waayay ilaa dadkii badan ma leh doon ma leh waxba ma leh ahe waa ay badda ku tagaan ay badda ku tagaan dadkii dibadda hawey ahe
wakhtigaas ayaga waxay wateen huuri waata
huurigu ma aha bedamada waa bahal yaro muqdaa fasaad la yidhaah nimankan talyaaniga yaqaano ku ugaarsada ahe
marka huurigaasuu kusoo degay waata sooma degin keenadiida waxaa soo degay laba nin oo bidooda iyo nin muxuu ahaa cismaan maxamuud ah oo la socda isaga oo la socda Ah, suulcayn iyo ah, waa waxaa la oran jiray suulcayn iyo ninka la yidhaahdaa farajalle farajelle ah.
ahe bidood badan buu wato kuu sheeg sheegi doona ahe
ninka xeebta soo degay oo la soo degayna oo cismaan maxamuudna waxaan jeclahay inuu ahaa gaboose la oran jiray gaboos ah.
markay soo degeen oo huriga kusoo degeen waxba ma wataan huriga unbay saddexdood ku yimaadeen waata xeebtiiba yimaadeen waxaa u yimid dad xoolo raacto oo ciyaal yaryar iyo naago iyo waata waa wareysteen dhulkan maxaa la yidhaahdaa dhulkan qoolla la yidhahda markaas hobyo magaca ma leh lama waa yidhaahdo.
ilaa waa ceel la cabe ah ceeshan waxaa la yidhaha qoolle ceelka ku xigana waxaa la yidhaha deebley adinku yaa tihiin annagu waxaan naha dadkaas cadkaa meeshaanu deganahay dadka dhulkan ku dhaqma Yaa.
baanana waxay yidhaaheen waxaan rabnaa berito Ah.
dad odayaal ah inay noo yimaadaan caawa haddaa ciddii tagtaan U sheeg.
dadkii u wargeeya odayaal ha noo yimaadaan waata
ciyaalka waa tagay waxay yidhaaheen doonidii badda taagnayd bahal yar baa kasoo degay ma ay aqoonin xitaa ciyaalku magaciisa bahal yar baa kasoo degoo saddex nin baa ku timidoo saddexdana soomaali weeyo af soomaali nagula hadleenoo waxayna yidhaaheen kolkayna nabdaystee eh, waxaan doonaynaa in naloo yimaado oo dad odayaal ah ay noo yimaadaan aanu iswaraysanno Waa.
aanu helno ciyaalka way wargeeyeen subaxiibaa waxaa yimid saddex nin waata oo odayaal ah oo sacadka ah
markaas ayaan ma deganaa meesha maya maya maya maya talyaani male waa keenadiid talyaanigu wuxuu ku filahaa cali yuusuf waa keenadiidka hore waxaan kaaga sheekeynaya markay yimaadeen nimankaas meeshaas ugu yimid nin waxaa la oran jiray shiikhow cilmi caalim ninna waxaa la oran jiray maxamuud ayaan la guulay ma cumar gacani waa dambeeya ninka kale waxaa la oran jiray xaaji axmed liibaan saddexdaas raggii ugu soo horreeyey ragga ayay ahaayeen nimanka ugu yimaadeen waa lays waraystay waxay yidhaaheen waxaan nahay waxba keena diidiya uma sheegin waxaan nahay annagu niman ugaarata ah oo biic mushtara baddana waxaan ka gurannaa labaaxa iyo kalluunka iyo waxaas birigana waxaan ka gadanaa harkaha iyo subaga iyo bahal yaraa garceesaan iyo waxaasaanu ka gadanaa waxaan idiin wadnaayood wax nooga gadanaysaan dhar malaykaan ah iyo bafto iyo beriid iyo timir iyo masagen la yiraahdo angow iyo tobaako la cuno bahalkaa buuriga ahoo dadku sanka nabana ruugaan laakiin waxaan rabnaa inaanu waxaas oonu hayno inaanu meel na siisaan aanu kusoo degno nimanka waxaa la yidhaaha soo degina waa wargeynaynaa ilaa annagu kaligaya ma ahine waxaan u geynaynaa dadweynihii ahe nimanka waa tageen shir bay wa-een waxaa la yidhi war waxaanu aragnay niman alaaba sita oo biic mushtara waxay yidhaaheen waxaan rabnaa inaan soo degno oo dadka wax ka gadano waxaan gadanaynaa haragga waxaan gadanaynaa ariga waxaan gadanaynaa subaga waxaan gadanaynaa bahar galceesaan laya garcesaan fatar mataqaanaa waa geedo ka baxa dhulka dhirta oo ubaxna maaha garceesaan ba la yidhaaha waa la gadan jiray berigii horeto wuxuu shabahaa sida suufka u jilicsan yahay barkima inay ka dhigaan maaqaan oo badda lala aadi jira odayaashii waxay ku yimaadeen ayagoo badan oo markaas rag badan ah marka waxaa la yidhi idin aragnaya waxaanu doonaynaa ninka meesha degaya oo madaxda ah oo beec mushtarka ah oo aanu heshiinayno oo wax naga iibsanaya ayaanu doonaynaa waalka waa nin odayoo sooma degi karee wixii aad annagana fari lahaydeen noo sheega annaga u geynayna waxaa la yidhi annagoo aan ninkii arag waxba idin fari mayno waxaa la waa noo beri qolaan doonteeda isaga jiraan uma soo dhadhacan beri waa inoo beri nimanka waa tageen waxaa la yidhi waa keenadiida ogow yuusuf caliyow nimanka waxay yidhaaheen inaan ninka odagaa aragna maahe waxla yeeli nina la hadlima maxaa aragtay nimanku dab iyo wax maya waxay wataan lama arag warma iyo ulo iyo caadada soomaal waxaasay wataan maxay idinla ekaan bayon ma niman colaadeed baa oo inay wax laayaan raba mase waa niman anagu nimankaas colaad kuma anan arag baa lay markaan laakiin waxay nagu xireen in ilaa inaad adigu usoo degto waa kanadiidanko weligaa marka keenadiid waa soo degay doonti badankiibu soo raacay waa u yimid raggii oo shiran waa islaamay anugu wuxuu yidhi dhalashada waxaan ahay nin ma jeerteen cusmaan maxamuud baana bah yaaquub baa la yidhi magacaygana yuusuf cali baa la yidhaahdaa waxaan ahaa anugu nin bee mushtara waxaan wataa doontaas waa i buuxdaa waa dhar waa beriid waa timir waa sonkor waa bahasha tobaakada ah waxaana rabaa inaan gato haragga subaga ariga jarka ah bahalkaas la yaraa garceesaanka iyo wixii kaleeto oon adduunka aan ku ararko maxaa rabtaa baa la yidhi annagu haddii reer baabiya naho aqala soomaaliya baa noo dhisan see ku degaysaa meeshii dhir male hobya banaan ma hobya waa banaan waxaa le dhir male daar la dega male see hadda marka meeshii alaabtii ama roob baa kaa qoyn ama dabayshaa kaa ciidaynaysa see rabtaa wuxuu yidhi qaymada siiya teendhooyinna waa wataa rara loo soo aruushay qaymad weyn oo qaymad soomaaliya baa loo dhisay teendhooyinna isaga wata uu dhistay alaabtii doonidiisu doonidiisa isaga iska leh meeshuu dhigtay wax yar oo saabaan ah ayuu kasoo rogtay dharkii in beriidkii in timirtii in waxba waxbuu ka keenay ciidankiisa xitaa sooma wada rogin wuxuu keenay niman aan waxba wada markaas iyakuna hub ma wata waa la soo degay raggaan dhar bay wataa odayaashii ilaa waa nin siyaasiya odayaashii wuxuu siiyey dhar waa sooryo qaaday timir buu siiyey beriid buu siiyey waa sooryo qaaday waxaa la yeelay iyaguna dib bay u noqdeen waxaa loo keenay caano iyo ari sooryo qaad oo jara halka waa laysku aqoonsaday goortii toddobaad la joogo wax la kala gatay oo wixii iyo uu yiri war dee dhahaya waxaan aan gatay xaggee la dhigi qarabka haddii aniga ciyaalkaygu aan seexano teendhadeena aan alaabta dhigno xaggee wax dhigna haddii see yeella annagu waxaan haynaa sida ma idinla fiican tahay buu yidhi inaan anigu meel yaran wax dhigto dhagax iyo dhooba iyo aan samaysto hadaad adigu taqaano le inaguma naqaan hadaad adigu samaysan karto ruqsad qabto wuxuu dhistay dhagax buu fuqsaday ilaa rag buu wataa adoomadiisii wixiisi iska tii xeebta dhagax bay leedahay dhagax buu fuqsaday wuxuu dhistay qol yar goortii qolkii dhistay qolkii wuxuu u yeelay qalaaliif dadkani waxba kama yaqaanin qoriga maalintii dambe waa la yimi waxaa la waryaaya war ninkii dudun buu dhistay daare lama yaqaan dudun weeyale nimankaana deyna afka yaqaanin ba fiicna lahaa af soomaaliga ma kasaysa u sheeg sheeg hadee dadkan ha faa'iideystay markaan dhamayno markaan dhamayno horta aan dhamayno waale waa ware war ninka dudun buu dhistay waan sheegaynaa
dudun buu dhistay waa maxay tahay wallaahi waa ma naqaan wuxuu yidhi waxaan dhiganhayaa alaabta odayaashiiba dadkii kala dhacsiinaya wuxuu yidhi waxaan dhiganhayaa badeecada aan dadka ka gadanhayo waayo dhulka ama roob baa imanaya ama waa dabayl ama hadee waa kaas wixii macmacaanayo shalana siiyo timirta iyo waxaas qoyan iyo sokorta waxaas yarkaasaan dhiganaya marka dhoobka u weyneeyey oo wuxuu ka dhigay adigu un matalan afar mitir oo kore wuxuu haysta qoryo batuuta la yidhaahdaa guryaha aan lamiyeeriga lahayn abeero talaana sooma yidhaahda batuuto kaasa batuuta gurigaasuu dhistay doontii wax alle wixii ugu jiray buu soo rogtay gurigahoodi bay galeen qaybadiina rartuu yidhi bas waa mahadsantihiin aniga gurigayga ayaan ku dhaqmayaa wax lagu jiray wax lagu jira dabka hameenkiibu keena markay ka tagaan dabku ma aha ma aha dab tiire leh balooto ma leh waa baha la yihaa kala jab waxaa la yidhaahdaa maya maya maya maya rashka rashka rashka magaciisa muxuu ahaa rashka talyaaniga kan labada af leh shimbiraha lagu layo bam bam ha bahalkaasuu wataa iyo qori shacays la yiraa waxaa lagu gurayaa qor bahalka dhagax marka dhagaxda lagu guraa baaruud lagu shubaya sunaare baa saas lagu leeyahay waa la adkaynaya bas waa la riday bam laakiin waxba dili maayo wooja kaliya wey waxba dili maayo nimankii muddo goorti la wada joogo doontii dhafsado ari iyo reer iyo keentay oo masnaa oo dhowr jeer baa raggii waxaa la waryaaya war ninkani waxbuu wadaa marka waxaa la yidhi ninkii sidee baan waa kan dhoobkan u dhistay waxaan waa aruursaday kulli guduhu ku jira markaas qoryo iyo caano iyo biyo iyo biyo ceelkaa iska waa ceel biyo macaan sida xareed oo ah laakiin waxaa loo keenaa caano iyo hilib iyo ari jara iyo qoryo iyo waxaa looga soo goraa meel la yaraa dhambaysha waa dega ninkii maalintii dambe waxaa lagu diriri doonaa wax sidaas la ahaadaba waa yiri waxaan rabaa anigu nisuda markuu dhistay Ah, daartii iyo daartii qoryihiisii.
iyo dhisto qoryihiisii iyo wixiisii لكن كلامه كريم وحو كريم anuu meelu kala yimid kuma cilmi lahin Bari- bari buu kala yimid.
وضيه كريم بارو كريم maya wuxuu kala yimid barqash Barqas, ah.
sicid barqash buu kala yimid الصومالي كريم بوري talyaani male markaas talyaani ma joogo كان markaas مقدش وجوه ya ma joogo no no ma joogo marka barqash baa fadhiya muqdisho markaas sicid barqash iyo ah, kennedy baa waqawaqale qoryahaasu soo siiya Ah, laakiin barqashka laftiisa qori baa loo tala male male, waa shaqayska.
kulli dadka dhan waa badweyne sheema tuuta kan bar eh, xamar joogaana oo nimanka raxan weyn iyo wuxuu haystaa dadkaad aragta Ay, ay.
koole kotele kotele maxaa kuwa dagaalka yaqaan Waxba.
waxay wataan fallaaro Ah, iyo bahalkan eh, waran waranka, ah.
dab ma leh ninkaas barqashku waxaas kala yimaada marka waxaa la yidhi maalinta goortu halkaa joogo wuxuu yidhi soo sheeg Sudaana, ah, waa kenediid baan waday historiyadiisii Waa- waday ah, ah.
historiyadii kenediid wey ah,
marka wuxuu yidhi soo shira ah,
markii lasoo sheegay rag badan baa yimid wuxuu waxaan ahaa anigu nin suldaan ah ah, oo boqor ah, ah waxaa idinka doonayaa ah.
inaad ammaan isiisaan ilaa dadkii qoryamala laga dhigo oo lama oran karo muxuu ahaa.
Ah, waligii kaana.
haa Ah, inaan idin xukumo ayaan rabaa.
oo boqor idin ahay ammaanna isiisaan adinkuna raaciyo tihiin baa la doonayaa waxaa la yidhi oo masaasaa dhoobka noogu dhisanaysa Ay.
adooga iyo awowgaa la cadaan Ay, tuug tuug dhalay ay, waa la kala yaabay war waxaan yeelnaa dhoobka aan jabino laftiisaba ah, wuxuu doonaya waa dudul xun ay,
xargaa la soo qaatay ay.
horta niman yar baa yimid Ah, godin bay la dhaceen iyo faas iyo wixii daartii baalkaasaa lagu riday baalka waxba ma yeelin ayaantii dambaa waxaa la yiri waxaan yeelnaa waxaan soo qaadanaynaa dawli iyo yeelo iyo subanka bixidka yeelo laga dhigan jira ma garanaysaan iyo geela tidacayo adigu kunnina nagu kiciyo xargahaasaanu gelinaynaa waa ku jebinayn.
tira waa ridaynaa bam Dudinta.
didinta لكن ما في الصوص عليه والاساس كله marka goortii raggii aan la soo gaarin uu arkay qalaalafadii waxbad kaga riday ninkii ogaa hameen hore wuxuu yidhi buqdu waa been waa bilaash waxba dili maayo buqdu waa been baarku marka la riday baaruudda waxay leedahay iftiin Ah, sidii toosh oo kale u muuqanaysa laakiin waa intuu afka ka baxayse toosh haynayo ma ah Ah.
markaasuu yidhi biriqda raaca buqdu waa been Ah.
biriqda raaca buqdu waa been meesha xabadu ka dhacayso raacuu yidhi waxba dili mayse af soomaaliya biriqda raaca buqdu waa waa been been, ah, afka halkaasi ka dhaca nimankii halkiibaa xarka iyo wixii lagu waxay doonta in la rido gurigii bay la noqotay yaa ridi kara daar adigu nimankii waxbaa kaga dhaawacmay baalku hadday afgelistahay wax waa dilaysa waa moogta dilaysaa markiiba.
adugu dhowr ninna waa kaga dhimatay waxna waa dhaawacay marka waa la kala jeertay waxaa la nin wax u geeya ninka ilaa daalimooye Ah.
nin wax u geeya ma jiro Ma jiro.
nin aadaa ma jiro marka halkaas markay marayso cali yuusuf waxaa yimid oo uga horreeyay ingiriis talyaaniga Ah, Talyaani adiga- Ingiriis buu yimid marka hore.
ingiriis baa yimid Ah. Markuu meesha qabsaday.
markuu meesha qabsada ka gaa bes weeye dagaal dambe la iskuguma noqon ما ادري
naaib buu noqdo waa loo soo shiro waa la waa yeelaynaa wix aana tiraa Sudan, ah, suldaan naaib lama aqooni suldaan baa la oran jira naaibku waa waa isagaa sameeyey.
manasterayaashaan oo kaleeta u ahaa naa'ibyada isagaa samaystay Ah,
marka waa tahay buu yidhi wuxuu keena waxaana kale adduun iyo dhar iyo meesh iyo Waxaan dhalay.
daaraa la dhisayo dadkii buu yidhi dago oo guryo dhisto oo sidaad rabtaan yeelo oo dadka weli waxba lama dhisan marka hobyihii unbaa lagu egya marka wax laga gatiyo wax wax laga gatiyo wax layska joogo wax la waxeeyaba ay- dagaalkaasi wuu damaya ma garanaysaa Gaar, ah,
muddo marka la joogo waxaa yimid cali yuusuf iyo muuse yuusuf iyo axmed yuusuf iyo cismaan yuusuf iyo maxamed yuusuf waa wiilashaas uga dhala ma garanaysa waa ilmo yuusuf cali cilmihiisa, ah.
Mhm. marka hore odoo kaliyuu ahaa waayo odaga Xaggay iyo- ku dhasheen kulligood?
xaggay ku dhasheen Mm, bari.
caluula Ah, marka waxaa diriray oo cali yuusuf uu kasoo fikaday waa isku bah- qoladaasna bahdir baa la yihaah qoladana bah ah, yaaqub yaa qolay.
waana walaalo ma garat ilmaam maxamed suldaan baa la yihaha kulligood waa walaalo ee bahaha bahdirta aan maqayso qoladan bahdir leh hooyadooda dir ah Ah, qoladana hooyadeed baa.
qoladana hooyadood waa siwaakroon bah yaquub baa la yihaha yaquubku waa nin marka ayagii goortii keenadiid wiilashaas helo noqda boqorna uu dhalay haddii ragaanu kaleeto baa la iskhilaafay caliis waa kasoo kacay wuxuu yihi intaanu islayn lahayn anigaa wadanka ka guuraayo
intaanu islayn lahayn intaanu islayn lahayn Anaa wadan- anaa wadanka idinkaga guuray Mhm,
sidaasuu ku yimid hubyo keenadiid keenadiid markuu wiilashiisii keentay wuxuu yidhi dadkaasaan hayaa oo raaciyo ah laakiin aanan weli xoogaa mana le dab dab male.
ah, waxay ku diriraan waa waran iyo fallaar male dab marka dabku waa laba oo waa armi foka iyo armi italia armi foka ma leh soomaali ma leh armi italia sor jombia Arrin biyaan.
iyo waran armi bianka bes italiana waa la yihaha armi italiana waa la yihaha armi fokana eh, eh, oh, biankana waa la yihaha marka halkaa joogtaan oo wiilashii yimaadeen waxaa la yidhi dadkii marka waa inaan inta dhex galno Ah.
raacyo ka dhigno aniga cali yuusuf meel baa loo diray markaa ka gadaal waxaa la sameeyey meel la yidhaahdo eelhuur Eelhuur, ah, waa meeshii ugu horreysay uu sameeyey, oo biyo ka baxsan.
Ah, hoobyo ka baxsan eelhuur markii la tegay waxaa la sameeyey xaradheere Ah, dheer.
xaradheere muddo haddii la joogo waxaa la sameeyey ceelbuur Eelhuur.
dadkii raacyo noqday ma arkaysaa Ah,
markii intaas la sameeyey wuxuu baa odagi jiray ingiriis baa yimid taasaa la haystaa ma garanaysaa dadka waa raaciya dagaal ma jiro dagaalkii ka dambeeyey ma jiro ma jiro garti.
marka waxay keeneen carab iyo adduun iyo waxba oo daaraa la dhiso cali yuusuf daar baa loo dhisay axmed yuusuf daar baa loo dhisay wiilasha nin iyo daar baa loogu dhisay marka cismaan yuusuf wuxuu fadhiistay eelhuur muuse yuusufna waxaa la geeyey xaradheere muuse wuxuu watay ninka la yidhaahdo xaaji axmed liibaan nimankii waagi ugu soo horreeyey Oogi, ah, naa'ib buu ka dhigay hobyana waxaa looga dhigay eh, duqow maxamuud ayaanle iyo shiikow ilmacaali raggii, ah, Ah.
ah,
halkaas goortii la joogo wax bilaaya ka dhacda ma aqaane baa dagaal dambe loo noqday oo dadkii dad baa soo baraxaya ma ogtahay daan meel ayaan joogno jinni kalaa war soo tallaalay Ah.
waa la islaayay shiikow dagaalkaasaa lagu dilay dambe gabagii ma haysa dini Allah. Hadhow- hadhow waan marin doonaa gabayada eh.
soo maa gabay baa laga tiriyey Ah.
waxaa kacay nin ahaa reer nimcaal sa isla sacadka weyn Ee, nooca labaad baan.
guuleed faarax jeer la oran jiray Ah, eh.
guuleedka wuxuu yidhi waxa keenay deed nagu dilayaa soo waxan maaha anaa keenaya barqash buu u tegey Ay.
sicid barqash buu u tegey wuxuu yidhi wadankii aan lahaa nin baa iga dhacay gacanta isii ee caawi asagiiba waxaa siisa dab eh ana dab isii ciidanna isii barqash wuxuu usoo bixiyey guuleed faarax jeer wuxuu usoo buuxiyey maya sheekadii waa kaasoo dhaafee odaygu waa jiraday ingiriis baa yimid ingiriiska wuxuu turjumaanaa nin la oran jiray ina egir Ee, Muuse eh.
muuse egir wuxuu yidhi waxaan doonayaa in laysoo daaweeyo muuse egir wuxuu yidhi haddaan keena diid idinka qaado oo aanan idinku soo celin maxaad noqonaysaan qoladii naasay waxaa la yidhi sidii la rabay Ah, eh.
sidii la rabay wey gabayada halkaasay ka bilowdeen ma mariyaa Haddii ina egaatay, wad- wuxuu yidhi haddii wuxuu yidhi walla ina igarow haddii keena diid amar dambe iyo aabi laga waayo laga waayo.
walla aabow lagu yidhi hadday taada ku ahaato Taa lagu ah.
haddiise keenadeed amar dambe iyo aabi soo celiyo Soo celiyo.
walla eygii oo lagu yiri hadday taada ku ah inaygana ballankaasa lala dhigay taada noqon weyta كيف قال marka keenadeed waa soo indhabeen qudradda ilaahay isagoo indhalaba la keenay casab baa la geysan meelay geeyeen ma naqaan markii dambe in dhoolaa loo odhan jiray in dhoola la oran jiray waxaa qaabtay ba- dowladnimadii cali calays uma u weynaa adigu oo u weynaa maya muusa ka weynaa laakiin waa ka galgalsanaa Ah, isagaa un curad laga dhigay laba bohod bay kala ahaayeen ah, cali yuusuf baa qabtay cali yuusuf baa qabsaday odaygii waa dhintay markaa odaygii waa dhintay indhala-aantiibu ku dhintay cali yuusuf markuu qabsaday oo intaasna uu haysto iyo wuxuu yidhi marka waxaan rabnaa inaan dhul samaysano cali yuusuf waa tegey waagi hor barqash bayde ogow cali yuusuf wuxuu tegay talyaani siciid barqash soo xamar ma fadhiyo talyaana ka qabsaday waxaan u malaynayaa inay ahayd taariikhdii
kun iyo sideed boqol ma ma sideeda shan mila novashente uno inay ahayd baan u malaynayaa kubadsanada muqdisho
markii talyaanigu yimid mila novashente uno baa talyaanigu yimid ya
markii wax mar qabsaday markuu xamar qabsaday ha waxaa yimid wax yar talyaanigii yimid anigu waan ku gaaray anoo yaroo ciyaala talyaan wuxuu ku ekaa xamarkow dheh afko iyo laba dheh ee, marka
warsheekh warshiiq cadale mareeg
xeebtaa un ahe baydhaba ma leh buurakaba ma leh male buulo burta ma leh beled weyn waxaa haysta cagadhiig Cagadhiig.
xaaji cagadhiig baa haysta Daraawiish weeye.
daraawish ankor sayid maxamed vivo marka taas yaana waxba u tillaabsan ninkii uu tegay wuxuu soo siiyey dab qori la yiraa laba maar iyo saddex maar iyo hilqadle iyo jikri qoryahaasa la soo siiyey sabeere nome guule faraxte guulid faraxshay doon buu usoo buxshay raashinna waa soo siiyey boqol iyo siddeetan ninna waa soo siiyey oo ciidan ah wuxuu yidhi waa ku kaas ciddaada ciidan ma ka hel haddaan ciddaydii qori helu yidhi ciidan anaan ka helay markaas waa barqasha ogoo talyaani weli ma imaanin ah siciid bar ninkii la ohan jiray guulid faraxshay wuxuu kasoo degay ceelhuur oon markaas ilma cali yuusuf imaanin laakiin waa xeeb la dego waa marse marse ma ogtaa dhulka markii uu ka soo degay waa loo yimid wuxuu yidhi waxaan wadaa dab iyo rasaas iyo madab ciidanka aada haysaan awr aan dabka iyo raashinka ku raranana ii keena ciidanna diyaar ka dhiga cali yuusuf waa gelaynaa waa ka daaduuminaynaa goortii nimankiisoo saas ulama ballamin nin baa soo orday jaajuusa cali yuusufka u yimid wuxuu yidhi guulad faarax jeer waa yimid dab iyo rasaas iyo raashin iyo wuxuu leeyay doon buuxo ceelhur buuna ka soo degay kana ciidan iyo rag iyo wuxuu dhowrayaa awr wax ku rartay ogow doontiiba reerka u saaray sooma dejin kuwan meeshuu ciidanka ka dhowrayay jaajuus bay hobyo u tagay waxaa le cali yuusufow waa lagu hayaa waragga uu hubka waday ragga hubka u weli soomaalida nimankaana wax naga biirsanaye soomaalidu waa wax ku dhalatay mina didishabilin meeshii nimanka ay ninka ka aarsan lahay waxooda inta la degaan kula soo jeesan Isaga aadeen.
lahay isaga aadeen.
maa lagu hayaa suldaano xoogaagii ciidan badan markaas male xoogaagii askar iyo wixii hoye iyo farda iyo lasoo fuulo ila baabuur ma jira ogow
meeshii baa hahe isugu balokaaday marka markii la tegey meeshii la tegey ninkii wuxuu sugayaa col iyo awr mid kale u tagay wuxuu yidhi meeshaad col iyo ciidan ka sugaysay cali yuusuf ciidankiisoo dab wataa jooga xooga yaro qoryaha markaas xeebta yaal oo awr la dhowriya wuxuu rabaa xoogaagu soo rogaba in dibadda loo dhiga bas doonna joogayaa wuu tagay waa la xabadeeyey meesha isagoo doontiisa ku dhacay sicid barab qash buu geeyay wuxuu waa mahadsanta adigu rag waa ahay anan raga waa ahay laakiin anigu rag kama dhalan dad ma haysta aahi maca salaama cali xoogaagiisu soo qaatay bas ninkaasuu ka cay ma mahmaayooyin baa jiray markii cali uu yiri in gule faaraxjay muxuu tari karaa muddo hadduu joogo wuxuu yiri wallaahi waaba isoo karaya xaggee soo gaaray ina waragga la jiro in qora kala jira storiyada ma la socota sheegada
bes marka dhulka wax lasoo soo maraba reer kennedy saasay dhulka ku degay ceel buur baa la degay cumar samatarkan waa dambaa la geeye waxaa la geeyey berigii hore godagodaa la geeyey godagodaa fadhiya waa naaib aha waxaa la degay meesha la yidhaahdaa garacad garacad markii la tegay jiriiban waxaa fadhiya daraawiish daraawiish waa laisku dhuftay dagaal daraawiish waa laga adkaaday waa la baxay cali yusuf baa degay waa jiriibana garo Matiziibana, ayl waxaa fadhiya sayid sayid, waa ilig isaga fadhiya.
aa garow waxaa fadhiya sayid nugaal oo dhan waxaa fadhiya sayid Eh, meesha la yidhaha dhudub iyo Gacmo.
gallaaday waxaa fadhiya sayid walwaaliyo wareer waxaa fadhiya sayid beledweyne waxaa fadhiya sayid ma garatay marka caliis intaasu ku eka
dagaal ma uusan ka dhex dhicin Waa ka Cali- dhex Cali dhici Yuusuf.
doonaa, Waa waa ka soo dhex- wada.
intaan cali yuusuf eh, uusan qabsan kenadiid iyo daraawish may Ma.
wax kuma lahayn daraawish cali yusuf bay ku ekeen keenadiid kuma ekeenadiid isma imaan keedeen ciddaan maahee cid kale ma arag Ay.
sila waqti muddo yar buu jiro muddadiiba waa Waa- amarkaasa ku dhacay waa cali yusuf ninka ay daraawish isku waa marka halkaa la marayo jiriiban baa lagu dhuftay cali yuusuf iyo daraawiish baa diriraya ogow Garta.
waa laga saaray daraawiish cali yuusuf baa degay daraawiish weli markaa ma harin ceel bay fadhida waxau dhehe oo lixdan kilomitr halkaasaa layska fadhi meel la yidhaahdo baarbacalle oo ceyl xagga ka ah oo u dhaxaysa garacad iyo baarbacalle yaa cali yuusuf askar geeyey xoogaa ciidama xoogaa ciidamana waxaa la geeyey jiriiban gaalkacyaa masna la fadhiista markaas gaalkacaya la fadhiyo bayradaas waxaa fadhiya sayid daraawish ahe gaalkacya waxaa la keenay dal la-aan dallaa- ninka booso la oran jira ugu horreeya laakiin waa laga bedelay waxaa fadhiistay dal la-aan gaartaan daarta may daar ma ahayn daar lama arag qaymad bu dhiftay iyo kuud yar oo habeenka lagu wardayo askarta warday kuudkaas weli baaqi wey kambiyoon ahaan buu u joogaa waxay leeyihin qaymada soomaaliya wuxuu haystaa dhowr boqoloo askara daraawiishtaa timaada barqadii bay ceeshaan iyo waxaan xoolaha ka kaxaystaa xabada bum bum bum bum bes hore looma raaco waxooday la tagay bilbayru fadhiyaa fiir in cabdullaahi أنا عبد الله سمير الفنان
so- so- soddon kilomitr صدق wax meeshii la joogaba ayaantii dambe baa Markuu- markuu meesha sameynhay dalla-aan gaalkacya waa noo bay olha naga saaran iyo ninkii odhan jiray kuma kaas waa waa dambe waa waa damba ah berdacadkan weeye Ah.
Gaalka- waa marka daarta inuu ka dhisan rabo ha berdacad waa noo ube ooda naga saaray waa markaa daarta laga dhisaya berdac gudaheeda hana laga cabo hana lagu diriirin leeyahay Ahe.
gabayadaas waa dambeeya waa
cali yuusuf iyo boqor cismaan dagaal salaamu calaykum sayid baan ku horreeyay sayid waa ka kacay ayl waa ka kacay Ah.
jiriima waa ka kacay Lugaal meel la buur.
yidhaa baalkii la oran jiray ee, meel la yidhaahdo daar kaleeto dhexdaas ku jirto xeebaho iyana marsa leh gabac gabac waa ka kacay boqor cismaan waxa uu sokeeyey bayla bayla iyo hurdiya caluula xaabo murcanyo geesaley mutiyaalo caluula baargaal bandarqaasin qow intaasaa boqor cismaan ku egi marka halkaasaa laga diriraa cali yuusuf a- colkaas uu geeyey eh, baarbacalle yaa nimanka ayl la ayl marka hore sayid baa ka qabsaday sayid waxaa ka qabsaday cali yuusuf maayo waa boqor cismaan waa cismaan ah, malkaasaa lagu diriraa sayid nugaalba isugu ururay waa
marka sayid cali yuusufna waa la col boqor cismaanna waa la col labadaba saddexdooda waa saddex suldaan moogta Ahe.
saddexdooda inay muwaafaqnaadaan cadaanka iska celiyaan ilahay waa u diiday Ahe.
iyagoo dhexdooda col noqday Eh,
marka cali yuusuf waa soo duulaa xoolahaas mugaaleed buu bofsiiyaa oo dallaa- mar oo daraawiishta daraawiishta waa soo duushaa wixii mudug jooga iyo dhulka ilaa hob yacta waa gurid Eh, waa- waa la socda.
saasaa colaad loo ahaan jiray boqor iyo cali yuusufna waa col marka uu leeyahay afka qoole oogadii hobyood uun horaa degaye raggii aabbayaashood lahaan jireen waa adeegsamayeen udqaylahu rag kula rag kuwa hiqlaad meel la hurdaa cali yuusuf buu ka oranayaa ogow Eh, waa gubaabo eh, waa- waa- Mm. istooriyadii horta halkaas reer keenadiid halkaas ku joogaanba boqorka waa la tiriray colkaas iyakoo leh baa sayid sayidna ay col leeyihiin sayid waxa u kacay ingiriis dayaarada la keenay sayid ingiriis baa baabaa ka dhigay ugaal gudiye waa ka taleex iyo nase iyo waa ka maray waa ka ku calacalaya dugaya anaa diray daaroode waxyaalaha caynkaas dalka ka eriya xagee daarood ka doona tagiyo waa ka halkaas imay ku xijaabtay markii sayid baxay boqor iyo waxaa isku haray cali waa col waa diriraan nimankan cumar maxamuuda oo cali yuusuf la degan baa fikaday marna awal bay sayid kasoo fikaday caanteedkii markii labaad buu isna cali yuusuf ka fikaday cali yuusuf hore jiriiban iyo meeshkaad hawdka marayaan buu ka daba tegay abaahi weyn baa la yidhaha abaahi weyn buu ku dhigay dukun dabkan naag iyo nin iyo reer iyo adduun wax la waayuu ka dhigay waa soo taa'ibeen raaciya laga dhig waayo in sayidku markaa imse mootan yahay ya kelidid baa sayidku sayidku sayidku markaas eh, adigu wax yar laba sano saddex sano qiyaasa meelahaas u mutay laba sano abaahaweynta waxaa ka dhacday jariiban ya jariiban agaheeda abaahaweyn maya waxay ka dhacday hobyo agteeda meel la yidhaha dhambal dadkii baa lasoo celshay dambaylaa meel hobyo agtooda dadkii aan dagaalamayn baa laleeyahay dadkii oon dagaalamay cali yuusuf baa inta askar ku kiciyo dadkii oon dagaalamay Ah.
waa fikadeen oo waxay damceen boqor cismaan waa cumar Inay u maxamuud galaan qaasa Ah, inay u galaan inay u galaan boqor So- soo labadooda col maaha Ah, cismaan buu ka ceshanaya ah, gaal soo celi.
boqor cismaan ku soo ceshanaya ma garanaysa Ah,
ilaa asaga waa ku caasiyoobeen markaasuu soo cesho abaahe waxa loogu bixiyey askar baa hal sano ku dhex jirtay
naagaha iska fuulay.
naagi naag iyo adduun iyo xoolaha wixii la raba iyo khalaas abawaan saasaa loogu baxshay cumar maxamuud markii ay tabar waayeen oo iska taabeen waxaa la yidhi, war meeshaad wax u dhigayso bal fariisatada u dhig
Uu talyaani ka soo qabsay, talyaanigaas ku yidhi.
marka halkaasaa istooriyadii reer
Reer kennedy Yusuf ahaan ah, jirtay reer Kennedy.
ceelbuur iyaga fadhiya
waa inaa santabaa fadhiya markaa ah xardheerana iyaga fadhiya jiriiban iyaga fadhiya ayl waxaa fadhiya boqor cismaan xusuuso weligaa Ah, markaa.
saytag sayidkii boorasaan baa ka dhaxlay ka dhex boqor cismaan baa ka dhex markii gaalkacyana waxaa fadhiya iyaga gaalkacya waxaa fadhiya reer kennedy bayre markii dambe ka tagiyo masna reer kennedy baa fadhiista dhuudub iyo gallaaday masna reer kennedy tageen la dhulka waa iska cille waxa joogana waa dadka shicibka ahaa marka reer kennedy mar iyagoo intaas ku eg baan anigu tiri istooriyadii reer kennedy iyo ciddaas Sax.
intaasay ku egta adigu waa markaa tagtay adugu anu markaasaan tegay anoo dhowr iyo toban jiro ciyaal ah waxaan tegay mareeg talyaanigaa fadhiya muddaan joogo cadalan tago misna ayaan baan joogo ka tago xamar ba tago waa mina laba shanta bentitire markaas anigu aan tegayo hobyo eh, geedkii xamar waxaa jooga gaalo yar oo talyaaniga talyaaniga haysta markaa Mm, waa yaryihiin oo waa yarya xamar waxaa jooga niman toddobaa oo siinley ah qolada siinleyda ah iyo afar nin oo xukuma militaaraha meesha jooga iyo nin dhiisiya madaxda ka amees madax ka ah talyaaniga waaba intaas xamar gudihiisa marka waxaa jooga nin ah marshaale iyo xoogaa biliisa meesha la yidhaahdo afgooya waxaa jooga nin marshaala iyo xoogaa biliisa biliisku waa soomaaliga goglo waa gooni meesha la yidhaahdo warsheeq cidi ma joogin cadale waxaa fadhiya nin trinity oo wuxuu isku xukumaa cadale iyo mareeg mareega
marka talyaaniga iyo cali yuusuf waa nabad taarish baa laysku dirtaa maalin milan oo shanta bintiradaas talyaanigu baabuur ma leh buquul baa la fuulaa abeero mules buugga haddaan keeno waa yaabi lahay buquul buu fuulaa baabuur ma leh makiinadan teebka wax lagu dhigta ma leh gacanta lagu dhigaa ninka fushaalaha wuxuu yili iyo duwa giorno non si lavoro paris kiriban una letter italia waraaqadaas u dhigay waa ka xumata waa googooya waa xoora garta rasi reerka waa ku koriseen waa sidaas la ahaadaba talyaaniga goortuu meeshaas oga askar baa loo soomaalaa la qoray laakiin isaga wuxuu la yihiin marka hore carab عرب آه، خير خير يمن عربتا يمن بو ليمن iyo xoogaa liibisha ah ليبتي
marka talyaanigu wuxuu ku horreeyey oo fadhiya markaas masawac iyo casmara اريتريا ahe wuxuu keenay soomaaliya xoogaa adigu kun nin oo alitreya iyo carabtaas dadkaasa dhulka askar u ah talyaan wuxuu dhulkaas ku jiray wuxuu ku jiray wuxuu ku jiray waa la- markaa talyaaniga ciidan badan baa la keenay askar baa la keenay baydhaba la qabtay sayid ma leh ogow
مالك
baydhabaa la qabtay bulo burtaa la qabtay mahaday baa la qabtay jallaqsi baa la qabtay haddii la yidhaahdo buura kaba laga bilaabaa baydhabo baar dheere luuq kismaayo waxaa fadhiya ingiriiska garta marka talyaano wuxuu ku egyahay ilaa jilib جليب
sabere jilib jamaame jilib buu ku egyahay Ah, talaana intaas ku ogi talaan wuxuu joogay waa la joogay waa sayid ma leh teg talaana wuxuu joogaba markay tahay binti kuwataradii baa ingiriiskii kismaayo uga kacday اوسي talyaanigu sii talyaana degamasa halkaas dhulkaas waa dhul jinno hawd oo hor say gosho waata la yidhaahdo جبلاند ahe jubbaland la jira bes talyaana dhulkaas markaas wax lama keenin gaala bahalkii eh, ma- eh, talyaaniya waxaa la keenay soolo dhama fushaale ah oo wax alamiya iyo risante iyo kumasaariye iyo niman eh, iska ah caynkaasoo waxba aan ahayn beer ma leh weligaan iyo waxaan iyo lama degin janaale iyo shalambood iyo male talyaan sidaas ku joogi jiray wax la joogay wax la joogay wax la joogaba talyaanigii goortay ahayd binti may binti quater dhexdeedii yaa waxaa la yimid altayse dikudel awsta دوكو ديلا قصد awstaha altayse ninkii jowhar suubiye wey اه دو- دوكو ديلا بروس Ah, jowhar ninkii suubiye اه هي واحد altaysa la oran jiray اه
marka ninkaasaa wuxuu keenay makiinado soondooyin buu la sameeyey beer iyo dhul iyo waxaasoo waxaa la dadka waa lasoo xaraashi jiray waa la qaban jiray Aye.
teenkia la dhihi jiray اه ثانك mushaar ma leh waa lagu shaqaynaa cambuulo iyo wax baa la cuni jiray halkaas markay joogto waxa yimid gaalo badan oo talyaaniya waxaa la fariistay janaale shalambood intaas webiga ah yaa beere laga wada dhigay waxaa yimid niman burgeesi oo oo ah oo talyaaniya oo beere- oo beeraley ah.
soo shatooyin ah oo beer laga sugo iyadoo talyaaniga sidaas u fadhiyo ten baa la oran jiray dadkaas ay soo qod laakiin dhulka iyaga waqooyi ما لهين ma lahayn آه، بيرة ما لهين بيرة ما لهين.
يب.
weli cali yuusufa haysteen ogow Cali Yuusuf.
boqorna waa haystaa ogow anigu askari baan qortay maalintaas soldaatan qortay italyan من لو شنت بنت كوار
bes waxaa laysiiyey qori lixla dheer ah qoriga waa iga dheeraaday waxaa la yidhi male gaardiga iyo la baraa janaasikada iyo waxyaalahaas laakiin qori male xabadaha ridnaa laakiin qorigoona laka xaray ma qaadi karo markay ahayd mila laba shanta binti jiinku yaa waxaa la yidhi waxaan aadaynaa askartayda baan alku leeyahay waxaan aadaynaa suldaanaad cali yuusuf
لان اذن yuusa aadaynaa annagoo waxaan kasoo lugaynaa xamar
كبير anagu imbedi fushaala waxay tusayay buquul في الشارع baabuur ma leh
ها بقص الوقت cali yuusuf baan un barqadina cali yuusuf soo galnay markabna waxaa laga soo waday لا xamar بنتين كويس مثلا بنتين bintayd wey اه بنتين اه bintayd bintishiinka waa ololihii inta laysku Ah.
imaanayo waa jeel laakiin bintisay bintijiinko december say dishe baa lasoo socday janaayo jidkan kusoo socon febraayo jidkan kusoo socon ma garan maalintaasa la yimid caliise baddana waa looga yimid Birigan.
markab Ah.
birigan annaka ka nimid waxaan nahay kun iyo toddoba boqoloo nin oo armatiya baddana waxaa lasoo saaray niman la oran jiray eritrea oo kun iyo dhowr boqol ah nimankii badda waxay soo rideen madaafiic iska baryaanta ah aan waxba jajabinayno adigu iska ah, cabsiin madfaca annaka xeebta dhig bas magaalada shirkulaata ku qabanay waxaa la- meesha sare markaas ma dhis hawyo ma tagtay ma dhisna markaa talyaaniga damiata dhistay banaankaasaa askartu degtay ilaa laga baga maxaa aliisanu diriiray habeenkii maalin barqadii baan soo galnay barqadaas la joogay waardiya laga qabtay magaalada rotokolaata wax soo dega iyo wax ka baxa midna male subaxii dambe baa askartii soo rogmatay nimankii way badda ku jiray ogow alitirahiin waa soo degeen magaalada geeskaas iyo kuna degeen subaxaas waxaa jooga nin gaalo la oran jiray nakusi ha oo ahaa kuma consulaata italiano
waa hoobnuu ugu timaadeen iska jooga meeshaan ugu nimo Hoobnius.
xoogaa yara askaru haysan jira carruurta ilmo taabida aabbahooda oo askari ah, Taabida.
shaaxbal iyo Ah.
niman carab oo haysan jira xoogaha tobaneeye ah bes cali yuusuf waa lala hadlay waxaa la yidhi waxaad yeelaysaa talyaani weeye saaxiibna wata ahayde haddii aad diriri kartana ahla wasahla haddii kalena mushaara lagu siinayaa adiga caruurtaada wiilashaada bes sidaad waxba xukumi maysid laakiin mushaar iyo suldanaatadaadibaad xamar baad ku xamar baa guryo lagaa siinayaa bes cali yuusuf wuxuu yidhi diriri maayo walahay alle qabuul wey sidii talyaani u yidhi sudaankii mudnaa iyo laqaad muqadimiintii muqadimiintii wax alla way cismaan maxamuud sheegta iyo cali yuusuf markabkaasa lagu qoray kulli kullu معناه كل naabyadii dagaal ma jirin waxba ma jirin inna ina ma dirin bes meeshaasaan joognay calan baa la saaray calanka talyaaniga talyaaniga waxay nin dc ah restent baa la oran jiray dc waa afinka ingiriiska baa la keenay waxaa lagu reeba askar yar nimanka Dhismo- la dhismo ugu horreeya la keenay.
Ya.
Magaciisa muxuu ahaa?
Kee?
Dhismaha ugu horreeya.
resentii uu ka- uu horreeyey waxaa la oran jiray bubero
Buweer.
bubero Buweer, buweer.
marka Put them to the other place. Another day they'll go.
Ah, waxaa markaa buweer.
joora maanjoor bekis Bekis.
iyo kabitaan sodare Ah, Betis.
oo bekis wuxuu ahaa kuma iyo qunsulaato Ah, iyo gaalkan waxaa la oran jiray joogi jiray eh,
tii- kabitaan nakusi Marcus.
baa la oran jiray waa kii horean ugu nulid meesha hore, ah.
garweyn buu lahaa saas faraa ku oran jiray ku shalaysan That way.
nakusa la oran jiray marka
Eh, weli waxaan wadnaa sheekadii ahayd
Reerka- reer Cali Yuusuf, reer Kennedy waa dhamaaday.
dhamaayd waa cashiradii labaad boggii labaad weeye oo taariikhdaas Ah.
Eh, reer Kennedy waa dhamaa hadda waxaanu gelaynaa Gelaynaa sidii Boqor Boqor Cismaan.
Cismaan sidii loo qabtay oo ay talyaaniga iyo ciidamadii uqora ay galeen ha annaga waxaan ahay ciidankii koobaad waata yaa idin wata waxaana wataa weli waxaana wataa kabitaan soo daray soodar laakiin markaa majir qaatay majoor u noqda maanjooru noqday bekisna wuxuu qaatay corneyl waa lugaynay hobyaan ka lugaynay annaga hubyo imbedi Aha.
ilaa ayl baa lugaynayna ayl waxaan ugu tagnay askar boqor cismaan dagaal bay sameeyeen waa ka saarnay ayl baan qabanay ayl waa laba daawadood waa daawad daawadii iyo baday baday waa waa aqaan labada daawadood baadnina baday waxaa degen nimankii nimankii waagi hore markabka Ah.
ilaa lugta iyaday dhowrayaana ogow Ah.
ilaa annagu aan biriga ka nimaadno badda kama imaan Ah, karna ah.
saa badda wax kama tari kartid waa runta
marka labada iyadii qolo waa eletireya nimankaasi ogow annaga weli waxaan nahay nimankaas brin waxaan nahay tirs bataliona la yirahda tirsi batalyoon batalyoona ayagaas baa lagu soo galnay daawad baan qabanay ayaguna markaan daawad qabanay bagay bay qabteen boqor cismaan weli lama gaarin de waa birima Battalion.
dhulkii ha boqor cismaan waa diriray goortaan laba bilood camal joogno oo raashin iyo rasaas iyo markabkii aan sugayno ayaa waxaa noo yimid colma jeerte niman yar oo baanda ah waxaa la geeyay meel noo jirta adigu kundish kilomitr oo kaleeto markaan ayl baa fadhidaan weli ceel baa fadhina weli lama taaban dhulka jirtaankaas maxamed axmed buu ahaa yaa maxamed axmed miyaan jirtaankaas alka ah majcuur xawdka meeshaasaa loogu soo fikada laakiin ayagu ma diririn Ma diririn.
meeshaasaa loogu yimid marka xoogaa dabay haystay wixii waskaka iyagu raaciyo wey mata meeshay degan yihin ma diririn xawd indha yaraan hadda joogo duqa iyo raggaas oo markaas dhalin yaraaho leecaya nin la oran jiray xasan isbar rijo iyo Waa aqoon.
rag leeday oo muxuu ahaa raggi lama magacaabi karo allah janiya raxmad siista marka nimankaa ma jeerteen halkaasay dagaal ka sameeyeen toddobaatan nin oo baanda ah oo meel la yidhaha helin diraac ku jirta bay habeenkii rita kolaanta intay qabteen toddoba nin maa inta kale qorta ka jaray barqadii bay noo soo dhigteen annaga annagoo daawad joogno annaga toddoba nin bay naga dileen ayagana gaag baa laga dhigay Waa sideed ilaa dhowr iyo toban nin waa naga dhaawacay meeshii waa baqdeen dagaal dambe sooma sameyn baanda la keenay badan oo dhulka laga qoray baandadii iyo annagii waa duulay waxaanu tagnay meel la yidhaahdaa meel la yidhaahdaa dhuudo waa ta oo xeebta ah may waa biriga dhulka boqor cismaan baanu ku soconay Ahe.
dhuudaan tagnay dhuudo ayaamaan joognay baylaan tagnay bayla waa xeeb waxba dagaal saasagu xirsi boqor baa jooga markaas xirsi boqor waa ka baxay goortuu arka talyaanigii dagaalkan dambe cararkan dambe waa dambeeyaa ogow Waa wali jirta.
suldaan xitaa kend lama qaban boqor cismaan Aye.
caloolu jira Aa, loola jeeda.
meesha u sokaysa waa bayla anagoo aan ka bilownay Ah.
hurdiya xaafoon butiyaalo xaabo geesaley murcanyo magaalo oo dhan laba toddoba iyo labaatan magaalo oo boqorka xukumo markii annagu aan baylo qabanay baa talyaani wuxuu keenay caluulo wuxuu geeyey markab waa ta iyo ciidan bandarqaasinna waxaa la geeyey markab iyo ciidan Eh, xaafuuna waxaa la geeyey markab iyo ciidan markaasa waxaa la yidhi nimankiina dibadda jooga saddexdiina batalyoona iyo baandada dibadda joogta dibadda wax ka bulusiiyaya baddana na kaa helnay boqor cismaan halkaasa lagu qabtay ma diririn hortuu baddii arkay inay talfara ka baxday Aahe.
iyo isdhiibay sidii cali yuusuf oo kale wax alla wixii u yidhaahda waa aniga markabka lagu riday markabkii lagu riday asaga cali yuusuf waxaa laysugu geeyey camar isagu si berbere ma tegin mar Yaa.
xirsi boqor baa kii tegay berbere waa xirsi Iyo boqorka boqor daarada.
oo cararay Ah, ahe.
xirsi boqor oo cararay markii laga qabtay aabihii Ahe.
way ninka tegey oo yidhi boqorka daalad baan boqorkii daarood baan iyo halkaasoo laakiin waxba wuxuu tegay xitaa xili salaasi Ah, waa xasaas waxba uma qaban laha waxba uma qaban goorta wuxuu qaban waayey yiri ciidan iyo col iisa andhacsade yuu ka soo noqday bas waa iska soo galay xirsi boqor nina ma qaban berberaa loogu yimid isagoo fadhiyo bes halkaas xamarkaas uu keen goormaad marka la keenayo boqor cismaan masaaid laatanka ama soosodonka maya waxaa la keenayaa waa boqor cismaan marka waxba asaga cali isuma kala dambeey waa toddobiyo labaatanka iyo lix labaatanka isku darahooda waase toddobiyo labaatanka baa lagu buliseeyey dhulka dhan kulli ah, hahe kulli laga dhigay dowladaha daalad.
khalaas gubernin talyaani Eh, waxaad iga warantay adeeg ninkan la yidhaahdo cumar samatar taariikhdiisii hore saad u hayso iyo meeshu joogay marka hore iyo Cumar siduu ku helay Samatar.
halkan iyo
cumar boqorka samatar waxaa ka dhexeeyey iyo hay sudaanka boqor waxba kama dhexeen cumar samatar wuxuu ahaa naaib Sudan. Ah, naaib buu ahaa naaib ma taqaanaa Waa- minister aha.
meeshuu fadhiyey asagaa xukumayey marka laga qabtay eh, eh, eh, cali yuusuf dhulka asagaa Ceelburu xukumayey fadhiyey.
ceelburu fadhiyay may markii hore intuusan calibuur iyo caradan ba imaan boqoradii wuxuu ahaa la timid kenadi xagga kala timid ee bari maya waa dambuu yimid waa dambe suwarom wuxuu ahaa suwaaqan buu ahaa may wuxuu ahaa qolo yaro ma jeerteen Ah, waa dambe yimid isagu Waa cali dambe sugaysta carada ahaa cali yuusuf haysto dadkoo dhan caliis ka gadaal baa markii keenadi dhinta ka gadaal Ayaa la waday.
baa daaradkoo dhan soo galay oo cusmaan maxamuud waxaa yimid cali salemaal waxaa yimid ismaaciil salemaal waxaa yimid jibraahid Ciise maxamuud.
nuux jibraahid waxaa yimid ciise maxamuud dad soo galay dadkaas soo galu ahaa godaal ka yimid ee asagu lama imaanin cumar samatar lama imaanin marka nin fiican buu ahaayo wuxuu yaqaanay farta carabiga mukaatibadaa waxay ahayd dib wax wax yaqaan talyaanina maba jirinba farta soomaaliga wax yaqaan wa- maba jirin farta carabiga ah wax yaqaan wax yar carabigu yaqaana marka.
carabigu yaqaan. markaasaa la yidhi waxaad u noqotaa xukun ceelbur ceelbur waxaa fadhiya murusade abgaal niman la yidhaha dubule aduu habargidir kale dadkaasaa fadhiya dadkaas waa xukumi jira dadka maxaa laga keenaya lacag ma jirto Xoolo.
baa laga soo qaadaa subag badar ari adigu geel hiliba lo markii la duulayo oo meel loo duulayana waxaa la keenaa geel hilibka iyo haamanka iyo waxaa duulaankaba lagu duulaa ila baabuur ma jirin meeshaas wuxuu ka ahaa naaib naaibka isagoo ahaa laga qabsaday wadanka talyaani ka qabsaday jaloosa ku dhacday markaas wuxuu yidhi see caligiisu u diriri waaya ilaa xoogaa ciidan u haysta colkaanina waa yaraa kubaanad kale ahaay kubaanad oo boqol iyo konton ah.
Halka Talyaaniga.
halka talyaanigu markaas wuxuu yidhi see ku suurowdaa boqol iyo konton nin adigoo maaragtay naaiba In ka uu badan intaasoo fadhiya ilaa shicibka wuxuu ka badan yahay ciidaas Ciidaas.
laakiin dab maba wadana dad ma jiro.
ahe marka ayagoo yar buu adigu dhan uun laba kunoo nin camal laakiin dabkooda uusan badnayn iyo askarta ceela lagu subiyo gaalka la dego waa laysaabiyo gaalka waxaa laga dhigay maxuu ahaa loo soo geli jiro saatan oo kale isaga fadhino oo gaalka barqadii markay tahay oo gaalka la joogaan oo magaaladii la jiro askartii niba meel aaday baa aayar
Ma- ma- Khalaas.
ma- xabad bay ku dhigteen mise mindi- gaalka waa la mindi baa qabto lagu lagu- mintaa lagu tiri Mindi- xabad waa la dhowrayay Ah, inaan la maqal bal maqal, ah, ha kalka xafiiskay ku dileen markaa soo baxeen xabaday rirsideen waa la kala cararay bes cumar samatar de markas oo talyaani ma dilin joogis baa u joogay wax alla wixii raaci karay halkaas ah.
halkaas wey yuu u socdaa xalisalaad baa dhulka wardheer Wax dheer, ah.
ilaa wardheer markii eh, sayid ka kacay waxaa iska fadhiisatay ogaadeenkaas wey waa iska galtay mataqaan Ah, galtay, waa.
waa cidlo ninama xukumo waa dad iska intaas waxaa xukunta xaylisalaas ilaa qalaafo ilaa mustaxiilkaad aragtay ilaa balkaasoo dhan iyaga waxaa iska haysta xayli oo wuxuu isaga yimid baryeenta waa nin lakuma dirinin Hey.
markii ing- sayidkii ka kacay waa dhul cidla Ay, Allah iska ilaaliyo.
Ah, hey. marka sidaasuu cumar samater ku sameeyey markii hore dhulka joogay suldaannimadii baa laga qaaday markii la yidhi cali yuusufna waa isdhiibay cid hobya idinka jirtaana ma jirto markaas way markuu revolusionaha samaynaya oo gaalka la dilaya dabeetana waa caralay wuxuu u galay amxaaro xayli salaas baa markaa joogay hadda xayl maryam baa joogay markaa xayli salaas baa joogay sheekadan dhacsiisa garane ee, markii cali yuusuf la qa- ee, laga qaaday hobyo ayaa waxaa dhacday in xoogaa gabayo iyo ay bilowdeen oo hawiyahayada weliba cayrka iyo nin la yidhaha faarax cismaan faarax Kowto iyo- suuriye buu ahaa ninka gabagabayadaas anigu wax kama hayo ee, guubaabadii hore maahee Ah.
gabayadaas anigu waxba kama hayo cayr oo gacanta daarood ka baxay waa waa gallada ilaah Nu- nurka uu leeyahay ninka faarax shuuriye oo ahaa ninka nurlu wey tiri- faarax shuuriye oo ahaa ninka tirinaya gabayada caynkaas waagii hore oo eh, gabayadaas waxaa ka horreeyey nin cayr ahaa baa u soo dacwooday eh, cali yuusuf oo markii raacyada cali yuusuf loo ahay ma garanaysaa Ah, ah.
cali yuusufa oodi wuxuu uga qaaday dad niman askar ah aniga adigu soo askari maahayn toban nin baan raacaya waxay noogu xiranay cunada inala cunaya neef baa naloo qalaya ayaa cunaya neefka rowla la yira rowle rowle marka markii nimankii uu ka yaabay buu inta u yimid wuxuu yidhi suldaanow dad ma noola Aye.
dadkii raaciyaha ahaa waxaa dhameeyey rowle
dadkaas niman askaraad ooda uga qaaday askartii naaga qalaal iyo saarasho iyo waxaasoo kale xorriye nima ma ah naga soo qaad dadkaas markaasuu wuxuu siiyey konton askara askartii meeshii ay ciddii ka galeen bay iyakana qaliil iyo fuulaan ka bilaabay raggii lalahaa wax raggii lalaa waxaa dhiciyeen ayagana meeshooday ka cuno bilaabay markaasuu gabay tiriyo wuxuu yidhi wuxuu yidhi
raqda kii dhigay yaa kii- raqda kii dhigay wuu yidhi raqda kii dhigay iyo kii la yidhi reerka orod cayn iyo raxan ulaalaydan dhexe waa kuwii daba socdoon dabkaba lahayn ma garanaysa wuxuu yidhi raqda kii dhigay suldaan iyo kii la yidhi reerka orod cayn iyo raxan ulayladan dhe raxan ulaydaa Ulaaleyda.
ulaalaydan dhexe ima kala rabo ima kala roon wuxuu yidhi talyaaniga soo roga wuxuu yidhi ruugga cayr nimankii jariya talyaaniga rasaas soo roga ima kala roon maasadii roganahayd iyo riyo garoora ama rigoolo wuxuu yidhi maasadii roganahayd
raqda kii dhigay iyo maya kaas waa dambeeyaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi maasadii roganahayd Iyo maansadii rogan ahayd iyo ma kala roon.
ma maya maasadii roganahayd iyo rugta wuxuu yidhi way kala maqan tahay wuxuu yidhi maasadii roganahayd
Hab- eh, rugta cayl nimankii degay ruga cayska biyo.
ruugga cayr jabay kaas waa iyo talyaaniga rasaasta soo rogay ima Gaarkiisa kala roga roon taasi ima kala roon.
ima kala roona wuxuu yidhi Sayidkii adduunkii rogay ee reer baabi'iyey.
Reer Dadkan baabi'iyey.
baa haye. Iyo maansadii rogan ahayd.
ima kala roona Maansadii rogan ahayd maxay ahayd?
waa askartaa soo maasoota marka halkoo soo marayaan Ha soo gabyaan.
Walaalayaga soo gabyaan ilaa cidduu u jeetaaye Ee, maaha tii Sayid Maxamed.
ma ma- marka wuxuu yidhi raqda kii dhigay iyo kii la yidhi reerka orod cayn nafluhu aniga way wada rubaa ima kala roona nimankii la rabay inay wax dhiciyaan ayaga soo meesha kama bilaabin wuxuu yidhi raqda kii dhigay iyo kii la yidhi reerka orod cayn waa ragguu la tegay ogow raqdii hore kasoo dacwooday markaasuu yidhi raqdii hore kii dhigay iyo kii la yidhi reerka orod cayni aniga nafluhu way wada rabaa suldaan ima kala roona gabayadu halkaas ahay gabayadii anigu waxba kama hayo marka maxaa istoriya maxaa idiin haray maxaad ka haysaa ninki farax ismaan kawta ninka la yidhaha Waa ism maxamed. Maxamed.
Maya Biyo Faarax.
fardaha iyo waxaas ku soo- ma faarax waxba kama hayo faarax nugaal buu ahaa anaguna mudug baan jooga Isna xagguu joogaa la yidhi laftiisa iyo waa nin- maya fikay Mm, markii waa dambe.
fikada marka uu gabayada iyo tirinayo fardaha iyo eh, boqor cismaan buu ku noqday boqor cismaan buu ku noqday oo marka gabagaan geelaan miinan le uu sayidku tirinayay soo ma haysaan Ha, ha, ha, gabadha dheer.
jeert markuu leeyahay majeerteen Ijaac.
cadaan uguma dhaco Culus ha sheegin.
culus ha sheegin waxaad idin tahay inuu cidaha kaado caamur iyo waxay kala tega caamurka waday asar baan usoo dhigan lahaa cagadaruufe cidlaa laga kaxaystay cudurla ima sheegan ciilow shalay tala xumaan cudur ka weynay caamur iyo waxay kala tega caamuqu waday Eh, geel wuxuu yidhi geeli geeli wuxuu yidhi haa geeliga caamu wato cudusaan yooda aduu ma jirtan halkaasu kala bax wuxuu yidhi geeli ma baabuur jinaal saari oo badaha la hawe su-aasha ku weydiinaya waxa weeye eh, ninkan la yidhahda cumar samatar ra-iisul wasaaraha uu sameeyey dantii uu ka lahaa maxay ahayd markii dambese muxuu ka fuliyey dantii uu ka lahaa ha horta ninku magaaladu xukumayay haye markii talyaaniga yimid oo laga qabsaday adigu haddaa dawlada dawladnimo laga qabsada soo dareeri maysa ha muraadka uu lahaa Ah.
wuxuu rabay inuu talyaaniga inta jabiyo suldaannimadiisii suldaan noqdaba isagu.
suldaan noqdo oo cali yuusuf ba yiraa biya historiyadiisa saas Ah.
laakiin awoodii Ayaa- baa u gaari kari weyday markii uu dembigii dhigay oo talyaanigii laayo oo askartii laayana iska baato ilaa tajaanu abeeg biyo gacantu taagan khalaas ilaa talyaaniga waa la dilaya haddii la helo marka luy masatu fushale no luy iska baato kuma gatsela
ah waleeba Xayl salaas buu u galay.
sultaano imposed cali yuusuf
wuxuu rabay marka calius tago inuu dhulkaan inta qabsado ceelbuur qabsado oo ciidan helo xitaa hobyo dagaal u aada
waleeba anke atakaare okay
oo u suuroobi weyda Was he looking for support?
ah sida cali yusuf Ah, waxaan ku yidhi, dad dadka soo kama doonayn dadka ma weydiistay eh, intuu carrada marayay mucaawano iyo inay ciidan siiyaan iyo dadka carrada waddanka ah, waa la diiday Ah, aan rafiiq waa Cabdullah.
la diiday waa warsaday aan dirirnuu yiri shir buu sameeyey wuxuu yidhi talyaanigu xoog ma leh aan la dirirno habar gideed buu u badnayd habar gidir iyo daarood wixii joogay Haye.
wuxuu yidhi aan la dirira talyaaniga Ah.
dadkii talyaaniga ogaa waxaa la yidhi talyaani lalama diriri karo annagu raashin ma haysano biyo ma haysano dad mutataabaca oo na raacaya Ma haysan.
ma hayno ciidan badan oo talyaani ku galno ma haysano bad ma haysano talyaanigu haddii aan matalan duurka kala dirino baddu wuxuu ka keenayaa aalad Ah, haye. Kalama dirin.
maxaa markab buu leeyahay dayaarad buu leeyahay otabilin buu leeyahay kaaramaad buu leeyahay maxaanu ku dirirayna qorixun bay matalaaliyan mararararara nala marinayo waa laga diiday markii uu waayey nin yani gacanta siiya markaasuu col yar la tegay aduu qadar soddon nin amar wuxuu u galay cali salaas cali maryam eh, cali ma- cali salaas ah cali maryam hadduu jooga cali salaas buu u galay marka cali salaas guru siiyey waa soo dhaweeyey addis ababa arti sababaha waa soo dhaweeyey wuxuu ka dhigay maaragtay dee la yidhaahdo soomaalian madax kaaga dhigayaaba yiri laakiin dab iyo waxba ma siin waa story City no- bas sidii I was asagoo ah kind to him, I gave- gave him a house and everything, and respected him, and told him that he's good.
But I didn't give him He's an support.
arms and, uh, asagoo sidiiya oo talyaani la jira baan talyaani dagaaladii dambe Dagaalkii waa la calaamad.
shan Trentino.
transicinko dagaalkii ahaa anigu askari baan ahaa markaas uh, and so- yaan ugu tagnay asagoo la jira
Addis Ababa, arsababa uh, yeah, yeah, Addis Ababa.
cali salaas waa cararay laakiin asagoo arsababa ku haray laakiin cali salaas markaan tagno wadanka qabsanay cali salaas ingiriis buu la jira From England.
marka waxaan tagnay taranticinko tarantisey tarantasete waxaana kusoo shoolyareeyay xoogaa dad waxaan tagnay italia Uh, uh, and that, uh, italian tagnay
we are- we are there.
turino roma geneva tutu waa wada tagnay markaa tagnay annagoo ah u- waxaana baanda iyo un askar isku dara badar adugu kun iyo dhowr boqol oo nin baan ku tagnay bas goortii aan ta- aan tagnay waxay leeyihin waa naag naa- ciyaalka iyo naagaha iyo ay yaabayaan waxay leeyihin questa calora oo isboortku gacnaha saas leeyihin bambino donne che non avete
Uomo- Gente uomo nera.
nero.
oh nero ormai us- loro dire guarda per fare guarda è sporco Ah, it's boring.
o calore
Ask him about his personal history. And, Let's see, put it.
maxaa idin haray Ah, Ilaa anaga wuxuu- sheekadiisa.
wuxuu rabaa taariikhdaada gaarka ah yani meesha aad koriinkaaga iyo marka hore xamar goortaa takatay iyo markaad askarta qorotay taariikhihii anigu xamar waxaan tegey benti tiraan tegey deentirada markaan tegey markii aan tegey eh, mareeg baa tagtay mareeg baan tegey oo xeebta adalan xeebta adala u dhow.
xeebta waa lug baabuur ma leh niman iga waaweyn anigu wiil yar baan ahaa niman iga waaweyn baa raacay markaa benetran intaa jirta afar iyo toban deentira ma aduu afar iyo toban saddex iyo toban qiyaasta meelahaasan jira xamar baa laigu guday Ah, dhow, saaskan saas Marka- u gudisho.
goortan jiray afar iyo s- eh, shan iyo tobankii Ha.
baan askari qortay ventitre ventiquattro ventiquattro venticinque ventisei ventinove eh, ventisette ventinove taranta taranta fino a quarantotto No, askari baan ahaa that was 23.
Ah. ventitre waxaa la- waxaan aaday baalkii mar baan tegay dagaal yar oo ka dhacay eh, libish Libya.
Ah.
And that Libya.
weerarmu diyaar marka waa soo noqonay soomaaliya dad badan baan ahay niman halkaan ku dhinta ma taqeeni Ismaaciil Xiilo iyo- ismaaciil xabiibo iyo cartan shire guuye iyo sumadan qof raggaasaa isku waqti ah laakiin ma alsan marka aad joogtay meesha la yidhaha biyaqabab iyo ashqaa oo aan dhisiga ka ahay soo toban ma saxra waa talyaanigii ha waa milanovashenta vintiotto ama vintinove talyaaniga Taranta, Taranta 1, 32, 33, 34, 35, cominciato guerra absiin ingiriiska laga qabsaday ingiriisna waama iman annaka markaa ingiriisku wuxuu haystay burco iyo jijibaalka elgeynta dhulkaas The question.
No, I think that's kind of, so the, the whole thing. about- maxaa rabtay askariin waxaan idkaga haysto de markaas aniga korinadii waxay ahayd bantijiinkan waxaan bantitiran waxaan tegay askari baan qortay marka fiino bantijiinka dagaalkii inta askari baan iska ahaa marka waxaan nimid caliis markii dabka laga qaatay iyo boqor cismaan iyo istata fiino tarantijiinka Tarantashvili.
tarantijiinko andata weeray Ah.
Where I was seeing it.
Did you tell anything?
fiino about- tarantasete Ah.
tarantasete andata The story italia of Gadagado and Matsuma.
waxaa waxaa waxaa noo hartay hal mid hal su-aal Eh, ninkan baa la xusuusiyey Eh, godo godo iyo xisbi gushaa iyo sidii loo dilay marka cumar samantar wareega inta raacay miyiga u baxay maaha godogodo iyo godogodo waxaa lagu dilay markii horta godogodo kowdhe xirsi Guusha.
guushaa kulli waxay isku ahaayeen nimanka suldaanaadka ceelbuur nina wuxuu ahaa racd axmed nina wuxuu ahaa xasan axmed maahan qolo yar buu ahaay eh, xasan guushaago xasi gasho qolo yar ma jirteen uu ahaa Ah, maahan xasan axmed ma ma ma ahayn Ah, wuxuu ahaa madashiishaan iran maaqa qolo yar ma jirteen maya xasan guusha weligood waa racd axmed
marka labadoodu waxay wada ahaayeen meeshaasay ku wada jireen ilaa soo ninkaani waa naaib Maahay.
cumar cumar cumar samad cumar samatar waa naaib godogodona waa nin- sul- suldaan camal aho waa ninka dhulkoo dhanba wuxuu Kasoo xukumi jiray shaqeeya.
faraska cali yuusufka qiimadiis waxay ahayd nama waxay xukumaan dabgaab dabgaabka waxaa la yidhaahdaa maara iyo tooyo iyo dabka u Guryaha yaryar.
ahaa qoryaha yaryar nin baa askarta xukuma ninna wuxuu xukumaa askar dabna leh fardoolayna godogodo wuxuu ahaa ninka xukuma askarta ama farda ha lahaato ama dab ha lahaato ninkaanina wuxuu ahaa sidii naaibkii naaibkii gornatooro gobaratoor oo kaleeto oo waa ninka kor ka xukuma labadooda saasay ku wada jireen colna ma lahayn oo labadooda ninba darajo haysta ninba kursiga ku fadhiya ma garanaysaa marka sidii ay u fadhiyeen baa laga qabtay talyaaniga ka qabtay dhulkiisu war talyaan markii dhulka qabta ma ay diriirin ayagu basar baa ayaantii hore loo kaadiyo goortii muddo la joogay baa laga war ciidankan yari waa ka adagnahay aan iska qabanay
magacii baa cumar samanta raacaye godagadu ah ninka dagaalka sameeyey Ee magacii baa cumar samanta raacay fikashadii uu asagu fikaday ee ninka dagaalka iyo waxaya sameeyey godagadu ah markii la diriray oo inta talyaanigii la laayay askartiisii la cararay ila meeshii talyaan laguma sugi kare baa col ka daba duula nimankii habar gudur iyo daarood kale iyo balaayada un bilaaji kumbaanya kumbaanya laysu haystaa ma ogta dhalasho laysu raaci maayo eh nimanba waa rafiiq rafiiq dagaalkaas waa intayan gelin xabashada ma garanaysaa dagaalkaasa godo godo lagu dilay laakiin godogodo saas laguma dilin ma aha war saas lagu dilin Ya.
Godogodo- mushaayi godogodo sidii lagu dilay waa tuu ninku ka gabyaday oo yani ereyada ka yiriyey waxaa lagu dilay oo siyaasad baa lagu dilay waxaana ku dilay niman cayaan cayr baa diloo qabtay dee Ismaaciil, sida lagu qabtay qisaas maaha gogol baa loo dhigay gogol baa loo dhigay gogasha waa soo geli waayo diiri kaama diide xoolaha loo qaaday gogosha iyagoo jiifa yaa waxaa lagu qabtay shurqool lagu qabtay maya diini waa aan kaa celiyo gogol waa loo dhigay xidid buuna la ahaa cayrka ma ogta godogoda naga cayr inuu qaba ma ogta hadda hanqabeena sida sababtii loo diiday markii gogasha loo dhigay oo la yiri ambalano godogoda namanba u digay waxaa laydiin shirqoolayaabaa la yiri in laydin laayo godogoda gogashii sooma gelin ma garat gogashii raggii kalea lagu laayay godogoda gurigiisa lagu dilay adigu cala xasan nimanka cunadii xeeliyihii oo la sido xeeliyihii oo la sido iyo agoonyaha inta rasaas laga soo maray iyo war askax mashhuur
laakiin godogoda markii la dilaya raggan ma joogin xaajiga waa sida uu sheegaya sheekada saasana guushaa ku taasaaday nin baa dilay madar la yidhaahda madar dhala dheere ceeb buu ahaa hay marka marka marka dawaya godogoda ninkii dilay guushaana gowraca gacmahooda soo jiray gogol jannah lagu fiday geela waxbuu ku leeyahay saas waa ku meeshaas
godogodo godogoda ninkii dilay guushaana gowraca gacmahooda soo jiray gogol jannah lagu fiday geelana waxbuu ku leeyahay geelana waxba ugu leeyahay geelana waxbuu dadka dhibi jireen ma garanaysaa istooriyada ma garanaysaa ayada nimankaas waxay ahaayeen niman ummadda si danaan u cadaabiya oo kiis uga qaada ma garanaysaa oo cali yuusuf ha ku ogaada dhulka eh sa- urdeenada cali yuusuf bixiyo wax laguma xukumi jirin nin walba madaxiisa siduu doono ha
marka ma garat godogoda iyo iyo ina guushaa labaduba dadka u daraayo waa la raaci lahaa hadday markii hore wax xukumayeen ay dad haystaan naaib naaib baa loo cuni jiray Ma garan.
shadiga baa loo soo mid baa laga marka godogoda saasaa lagu dilay cumar waa cararay marka iyo ciidankiisii ilaa uu galay
waxaan maqlay waxay yidhaahdeen godogodahan iyo ci- raggan uu wataa dhowrka ah waxaan maqlay cumar samatarku markuu cararay waxay yidhahdeen ciidan baan dadkan ka- ka- ka urursanayna saasay ugu laabteen meesha ee ciidan weyn in cumar samatar lama ay socon ma ma- ismaba raacinba marka hore isma- godogodo wuxuu yidhi anigu fikan maayo sida lagu dilaa kuu sheegay anigu fikan maayo marka waxaa la yidhi haddii aadan fikanaynin aan
ciidanka sin- ciidan raadsan ciidankaasaa la yidhi antashanne inta ari la qalo gogol la dhigay qaalan oo raacin marka nin baa u digay seedigiisa wuxuu yidhi haddii aadan carari karin gogoshaa isku tegay waa loo digay ma garanaysaa soo digniinta markii digniintii la ogaaday baa ninkan dilayaa wuxuu la tegay naban ama tiradooda ma aqaan markaasuu yidhi ninka gogosh soo geli maayee guriga aan ugu bareexiyuu naga fikana faras buu haystay waxaa laga baqaya inuu cumar samatar ka daba tagaa u qoofalaa intuusan faraskii haleelin baa la qabtay saasaa lagu dilay godagoda laguma dilin soortaas sooma gelin
aad baad adeer umahadsan tahay sheekadaani waa aad baan ula dhac
u yar yeera
لما سنتين ستوري
odayaashaan u tegayna
weynaha ma ugoys labada weyneed ma ugoys weynaha weynaha ma ugoys aad ka fariisanayaan oo iska sheekaysanaya waxay rabaan bartobaal barad kana kee kan kalena kee kan kalena kee waa hadda waa waa fiican yahay jawaanada hadda la keeno waxaan sug yihiin question novo no question novo yeeri bortaa Sid Ecco, questo. ويلاه ما قلت لك ويلاه may
ويلاه maya ma dhawaaqaya يا ya ما دواقم هيا dhawaaqa la rabaa دواقم هيا ويلي دواقم يا ربا dhawaaqa rabaa wadhawaaqa waa runtiisa ودواقم جيكاس بقبنيا aa
مركا ارجع لو دغاي
ligore
Ah, sì.
haddaan ku maqashayna kii hadda aan qabana سيدي عديبه haa hadda dhegeyso شبه هذا كده صابع كده
gabdhaha yarka ma qabsanaysa ka yeera gabar ma haysaa adag kuya xeeday xeeday walba xeeday xeeday xeeday xeeday gabar tidhahdaa la rabaa oo hadhow aan maqashay nacadkeed dhaanta tuba dhaanta may may may He- hees maqaleed maqalay warlaay ma lagu warram deeqe kaale kaale de- deeq iisii su- suma taqaanid waa taqaan
farxiyaay na farxiyo na farxiya na farxiya hadhow ha sheegay maa lee Eh, farxiya ma qabanayo yaa hadda waa xidhan yahay de. si fiican u dhacda Ah. deeq adigu dhe
هاي هاي يا ودي ما إذا صار حاجة ما ما يوافرني هذا ما فرق مكان
marka odagii baa wuxuu yidhi inta halkeen fariisan odayaashaan la fariisan odayaashaan la fariisanayn jawaanku waa cusbay jawaanku
warya warya maxaa jir
waa rikoor camal يا.
sheekaysta يا sheekaysta si fiican u Ah, naga dheh waa rikoor
ee tartiib u sheekaysta sheekaysta labadiin daay u tag walaasha sheekaysta ha muubiyama hee hee maxaa waay إذا Waa dalay baa sheekaysta.
nalahay magacaa yidhahdeen idaha taan waaye Astaran loo ida magaca eriga magac soo ma lah ee magacooda shee sheega eriga taanaa liiraa kanaa liiraa iblaaye eriga kanaa u yeer farxay yaa u yaryaaro kulligiin sheekaysta waa ha runtiisa eriga u yeera ilaa reerka wax cawa loogu yimid baa runtiisa in war lagala haraayo ha
waxbaa meesha looga baahan yahay ina heblood u soo bixi oo ina heblood meeday oo heble hebe iyo heble intee isku filaho waxaasaa ceelka markay shubahayaan dekadaha ha waxarihii orgidi markay shubahayaan marka eriga ha loo gabyahay eriga dekadaha marka la shubahayo yaa eriyaha markii la shubo degatiya waa tusay waa tus iyo tiubta Ahe.
ahey masal markaasa laga dhigay Aye. A- adee xagga ka warrameysa orrida ma garatee
codkeedaan garta iyo waxaad taasoo deebaaqaysa ilmahan yararkaa dhawaaqahay laba ilmood bay ahaayeen dirbasa u qabta Cale waxa- waxa salka ee qosla maxaa- maxay arkeenaa laa?
ka daaya wiilka war gabadha ciidda ka daaya Ciidda ka daayo.
gabadhiyo wiilka ininka beesha fadhiya mahamaya diri Dhaaf, intay maada kaale.
qaala inta Iska sheekaysta, waa la sheekaystaa, ma- markaata gabadha waa waa magaciisay
Aye.
عيري وقت واقي ها سلا دواق دبو دواق
caawa oo bishu ay tahay shan iyo labaatan kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanka waxaan la joognaa nin gabayaa ah oo aada looga yaqaan gobolka galgaduud iyo caalangaab iyo ilaa cabudwaaq magaciisa la yidhaahdo maxamed guuleed ninkaas oo ah nin ka tirsan hadda gobonimadoonka jabhadda soomaali galbeed waxaanu ka codsanaynaa caawa gabayadiisii badnaa oo ku saabsanaa geela kuwii uu tirin jiray musuq maasuqi waagii ay ahayd ee la dagaalami jiray iyo kuwa ku saabsan gobonimadoonkii laftiisa iyo amxaara iyo soomaali isaga ayaan hadda ku wareejinayaa microfoonka siduu siduu noogu qaban lahaa arrimaha aan ka warsana caynkaas isagoo noogu horumarinaya bal wixii uu geela ka yiri iska wad iska bilaabo
dolaab waan u bogaa muxuu ahaa geeraar buu ahaa yarar dolaab waan u bogaa rabbi bay darajeeyo tolkay waa dahar weyn waa meel qabiila dudaysay doogeediina ka aarmay markaan duud uga waabsho amaan day ku yidhaahdana dolaab waan u bogaa markaan mooro ku duubo rag duleedyada jiifiya martidii ka durduuro qaarna ii dihinaadana dolaab waan u bogaa markay dee xololayso miligtii dub u eegtana dolaab waan u bogaa markii awrka ku doogsho dabadii inta qoysto marna beerka ku duugo marna duudka ku laabo dili gawska ka siiyo afka duubcad ku yeesho qaalma soo durdursaanoo damban goojo la teecdana dolaab waan u bogaa ayadoo gabar doora dabcigay la heshiiyey dahabtii la yiqiin iyo dawriishii ka yarayd iyo qaar baan soo didinaayo sac ninkii dabri dooniyo ninkii doobi xun haystiyo ninkii doolar lahaa haddii daawad la keeno deercaskeeda irmaan diliqa helinayay damaankeeda biyoobay awrka doobada weyn rimadeeda dambiicanoo markab soo degi dooniyo dudumooyin la moodo daydka sooma galaanoo doolaab waan u bogaa baarqabkeeda dirays habeenkoo dabin jooga had- mar hadduu wax dareemo bunk hadda buunka daryaansho digniin baan ka dhigtaayo dabkii aan shalay iibshay diyaar baan la noqdaayo ardaagan ka durkaa abeeyo uma dad baa kuwa soo degjijoodiyo marti daashay miyaa ma waraabo dusheeda doorraqyayna hayaa war weyn duur ku habsaamiyo ma dibood ka hadhaa war ma tug dalyaqaanoo baluug soo dacliyaa doofaartan isnamcayn iyo ilmadii fahmiyaa waxaa awr ku dareemay taas waa geraarkii waa tahay midda kale sanadoo la waayiye haddii sabanku dheeraado Dheeraado.
markii doonku sabadaa baktiyo giirna socon waayo saca lama ammaan raaco iyo saanyarow ari Ari.
caanaha salooq baa martida lagu suxuurshaayo What?
sibraarka iyo aagaamaha loo sifayn jiray sarax taaganlee xoolahay saami dheer tahay sawaalkeeda goorta lugtiyo suuradda iyo luulka marna kama salugtama ninkii suub xerayn jiray sida saajin qoladu xukumay wada salaamayso ama shiikh salaadii galoo gacanta sii daayey gaawaha markii loo sahaan siqil u yaryeerno oo aan sacabka naasaha marshay gaafka sinataay sibirtay u hogaamisaa saxanaheedii samadarulmaha indhaha siriq ka siisaayo ilaahayna waa noo sakhiray godolka saahoode sida saymo galab noo curtay sagal u dhiiqdaayo sinji badan mid loogu abtisho saafi lagu qooqshay surka bayda weyn liyo hadduu soo- doobta sare qaado inta seexatiyo dhabadu waa wada sanaaraani sarax taaganle xoolahay saami dheer tahay nin kastoo safraba dunida waa ugu sarraysaaye taasuna waa tix markuu leeyahay abaar gaahiyaahoo nafluhugeeda kala waabtay giiroo raggiisii gabaa gocoy la maalaaye gowgowda toobkaha gurdama gaafay adigaale luqungooda qamada geenyadaa gaafay adigaale gowsqaadka raabsiga gobtaa gaafay adigaale kurus fanax gabanoo aan gana fogeyn gaafay adigaale kuruskeeda gowriirka weyn gaafay adigaale cagta golofa jeeniga galliban gaafay adigaale gasta iyo gamaandhada sidii gucumadii aarka iyo guud yaraan uunku garan gaafay adigaale Adigaale.
gacmada arooryaad haddii galowgu eedaamo qurxanka iyo gunuunu canirgaha gaafay adigaale dabadeedna gaan- gaawaha runtaa gaafay adigaale gandiyaal gantaalaha la rido gaafay adigaale guluf qaada iyo geedan hara gaafay adigaale xabad gugucdee baalin dhigtiri gaafay adigaale gandiyaal gantaalaha la rido gaafay adigaale galabsooska gubaabintiiyo gaas la kicin waayo iyo geyrashada la isu dilo gaafay adigaale giir iyo ninkii lacag leh baa tala ka guushaayay duq gaboobay gabar loo xirxiro gaafay adigaale galad wey waxaa qaba ninkay gooda hoyataaye wax kaloo adduun laga gabyaa ma laha geeraan tixadaas oo halkaasi ku dhamaato mid kale waa tuu lahaa maandhow sugaalow wiil baan ku gubaabinhay maandhow sugaalow haddii muruqu kuu buurto mawd ciidamadaaiyo hadduu raaga madaxaagu wawaashida abdul caaqil baa laga micnaystaaye masalooyinkaa sheegi jiray mahadho weeyaane baqaarsaar haddii aadan ahayn maqal jawaabtayda geel waa makaabada dhulka iyo duni masaalkeeda ari waa macaanka janno iyo midho fardowsaade lo-na mooyi weligay dacbay mow ka leedahay maandhow ha moogaan hadduu raago madaxaaga waa wixii masaafiyo abaar magaca dheerayd waa wixii mag loo qaadi jiray mayd kastoo dhace waa wixii maqaarka iyo nirgaha loo maqooraday waa wixii marqaha loo tabciyo dhiilka mooda leh ama waa martida hooyadeed meelay joogtabe waa wixii makaan lagu hoydiyo maatadii siday waa wixii miskiin daalay iyo maqashu saarayd waa wixii sidii moodharkii tagaya meel dheer waa wixii maroodiga shabahay amase maagii waa wixii marshada xooganaa sida makiinaada mirta ceelka goortay hamayn maaska ololayso hubka midigta lagu haysto iyo marada loo xooriyo matantihii iyo tooreydu waa meheradeedii adigoo murugan baa baligu lagu madiixaaye maandhow ha moogaan hadduu raago madaxaagu goortay biyaha miisataa murug la raacaaye meel godan hadday seexato maaxda rogi weydo oo ay madaadho ilkaha milil ka sii dayso mudgooyada xanuunkeeda waa lala marqaamaaye maandhow ha moogaan hadduu raago madaxaagu cidaasna waa ti isku yiri nimarna waa tulaa markuu dadka u diday niman yahow dhibtii aan maray iyo dhagaxyadaan jiiray dhowrqaadka ustare waxaa dhabarka ii saaray dhabayaalka dullaan waxaan ugu dhadiiqeeyey dhiig laysku daasiyo rasaas dhigu ka yeerayso dhaawaca la soo fuushay iyo diricyo dhiidhiiba mar haddii dhawaaqeedu baxo dhowrsi ma aqaane dhukaanlaaga meeshu jiray dhimasha taallaaye xarbigeeda dhuubay waxaan dhuumadka u diiday dhakalkeeda weyn baa bartiyo dhudi xigteedii dhanaankeeda iyo dhaydu waa dhigasho waayeele xoorteeda dhoofkaahi waa dhuuni gooniyihe dhufaanyo iyo iiga daran dhoollahoo dumay mar haddii aan dhama ogaday dhidid ka keentaaye dhan halayga joogsada halaha waa ka dhaarmaraya nin kastaaba haydhool ha dhaho dhoqololaydii dhiriqda ha ku maaleen jirkiiyo dhababacdii roobe abaar dhaga haddii dhowr bilood milagu dheeraado oo dhibicdu raagto arlada dhaayin laga waayo dhallaan oyay iyo naagahoo heera wada dhooban mar hadday dhammaysay nirgaha dhabi ku reemayso dhinacyada haddii laga galo dhiilka lagu tuujo dhafandhaafka meertada hadday murug u dhiiqayso sida aar wax meel dhigay hadday dhuunta ka hinraagto wax kalaan intay dhaylismaan dhabu irmaanayn hadday sana dhal tahay weelashaa laga dhiteeyaaye dhakalkeeda weyn baan bartiyo dhudu xigteedii dhanaankeeda iyo dhaydu waa dhigasho waayeele xoorteeda dhoofkaahi waa dhuuni gooniyahe dhan halayga joogsado tuldaha waa ka dhaarmaray dhan halayga joogsado tuldaha waa ka dhaarmaray waxaan dhaxanta waab kama galee dhoohiga u seexday meeshii dhurdooglaba waxaan dhowrad ugu waabsho iyadoo dharaartiin markay dhanaha doonayso dhaaraan anoo qaba waxaan ugu dhawaaqaay oan gabar inuu cid lahodhoodiyan uga dhasiigaayo dhurwaaga iyo tuugada waxaan uga dhex taagnaaday dad nimaan isdhaafnaba waxaan dhowr u bixin waaye dhakalkeeda weyn baan bartiyo dhudi xigteedii dhan halayga joogsada tuldaha waan ka dhaarmaray dhal ilaahay baa ii hayiyo dhimiya noolaada waxba yaan dhibaad iyo agli laygu soo dhurayn agaaday dhac iyo weerar baa la isu dhuubaaye dhan halayga joogsada tuldaha waan ka dhaarmaray gaajada dhafoorkoodu waa dhaawacaan harin dhar guduudan iyo dhaashi iyo dhowrashada naaska iyo dhuun casriyeerood hadday dhaacla soo xirato iyo labada dhaad iyo dhagaha biro dhawaaqaya waa waxa rag maalkiis bushiyo dhogoryaro geela ogaaday dhac iyo weerar baa la isu dhuubaaye waxba yaan dhibaad iyo agli laygu soo dhuriye dhan ilaahay baa ii hayiyo dhimi iyo noolaade dhan halayga joogsado tuldaha waa ka dhaarmaray halkaasay ku dhammaatay ha ticida kale waxay ahayd niman yow aqliga weyni waa araxda tiirkeeda ibtidaa la moodaa ninkaan eegin goonyaha ah abaar dheer haddii arigu lumo laduna aafowdo inkor kuma jiro geela waa la ogolaadaay agoorta iyo doolada kolkan kale aqoolayno iyo qaar ilmaha laga qaliyo igarka reemaaya iyo awr la dhaansanahayo oonka bi'inaaya iyo qaar la iibsanayo suuqa lala aado iyo qaar ammaan laga jirta iyo awlarka iyo jiirka waxaa agaama laga buuxiyaa umaska jiilaale nimaan sidigta eedays lahayn malaha iimowye inkor kuma jiro geela waa la ogolaadaaye aabbahaas iyo tubka waa la ciidanaaye xisaabtu waxay ku socotay israaci israacii bay ku socotay soomaalida israaceedii oo musuq maasuqii la tuuray soomaali waa ida iyo odiyo wiilkiisii abwaan waayo joogihi markuu talada eegaayo goortuu facaada irkadaa la ogolaadaayo uluuf iyo uluuf waxa ka badan awga culimaaday nin walba intii uu bartuu urur ka sheegaayo shiikhii afdheer oo cilmiga noo ansixinaya goortay masala oodantaa la ogolaadaayo ayadoo dadkii eber yiro ayda lagu maato ayadoo asay naagle iyo inanta ooyeyso ayadoo sidii uubatada ehel la dooxaayo ayadoo erjiga dowladeed idil kaxaynaayo ayadoo askari soo baxo uunka dhuuminaayo indha furuhu maantuu kaco ubuxu noo laacay ayuunbaa amniga tooradiyo eebba taliyeene aabbahaas iyaad sawdka waa la ayiidaynaaye asma kuma haleeshiya jiraad aa la leedahay ha iimoobi waataad ahayd ururshaheenniiye axmed iyo khiyaar ciise iyo aadan kuu dhalaye ayaamaha ku siiraa kursiga waa ishaarsaday aakhara jannaan kuu bariyey uduginooyiili war waa taa afmiishaaradii edabta yeesheen waa taas ninkii eexla bida lala ordaayaay waa taa itaalyara koriyay ubadkii meel yiida waa taa aduudkeen haray ubax la moodaay waa taa islaamkii waddada ku alalaasaay waa taa dadkii la isursaday kale inkaaraaye waa taa ilmuhu guuliyaan biliya eeraane waa taa ugaartii dhirtii loo isxaanfalaya waa taa itaalyara koriyo ubadkii meel yiidi aabbahaas iyo sawdka waa la ayidaynaaye asma kuma haleeshiya jiraad aa la leedahay ha iloobi waa taadahay urushaheeniye axmed iyo kheer ciise iyo aadan kuu dhalay ayaamaha ku siiraa kursiga waa ishaarsadee aakhara jannaan ku bariya udugunooyi tixahaasuna waa tixii soomaalida israaceeda iyo nolosheeda iyo markii kacaanku noo dhashay ku saabsanaa midii xabashiga wax laga bixi karo waa waxyaalo culus safalka iyo qaylada baxday iyo salowga yeeraaya sawaariikhda laysula tegay iyo sigadiyo qiiqa saf ballaaran iyo waajahaad maanta say tahaye samsam iyo jannaa noo dagto waanu soconnaaye sumad gaaruhu doonayaa fulagii sayrmaaye ninba saacaddii loo qoraan malagu seegayni hala sariigto soomaaliya samirku waa yaabay ilaahaw sidii run adaa saama waayaa ilaahu kufriga laga sarmaro saancadada gaalka ilaahu